gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sudmaan maxamuud macalin cabdulle iyo magaalada muqdisho kufuri shir wadataladoow eh kaasoo lagu hadalaya mideynta waana laka casriyeeyahaya digninoogi hora iyo jawaabnagowka deg degee walina shirkunsi wadajir hanqaban qaabiyey hay-adda yaraayowka qataraha masiibooyinka ee qaramada midoobey iyo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmaa shirkan iyo weliba lanku hadalay sidii langmadaci lahaye ama qorshe lanka dejii lahayay fariimo digniinoogiyo hora iyo xaaladaha isbedelka cimilada iyadoo dalkan uu sakumadaya wadamada adduunka la daadadhicayo isbedelka cimilada gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay intii lambaahintise degdega lanku jawaaba masiibooyinka dalka waqtigan ku jara gaar ahaan fataahdaha iyo daadadka ku rogmada dalka soomaaliya maadaama dadka inta badan yo iin ahaan oo dan yare islamarkaana dhibaatooyinkan iyo masiibooyinkan in sii dulqaado kornaa
soomaaliya waa meesha kaliya oo loo qaadan karo climate climate janjiga dhibka oo adduunyada ku hayo meesha for example loo soo qaadan karo maxaa yeelay waa marna waxaan la tacaalaynaa mataqaanaa xo abaar oo aan runtii aan ahayn abaar caadiya mar kalentana waxaan la tacaalaynaa biyo oo runtii iyaguna na dardarayo oo dadkii naga qaadayo dunyadii naga qaadayo xoolihii naga qaadayo sodma iyo eelwoninkeeda runtii waxyaabo badan waxyaabaha hadda na heysto oo ama fataxadda hadda nagu dhacdo waxyaabaha aada looga faaidaysta waxaa kamid a eelwoninka oo runtii looga lagu helay wakti badan aan gelinay haddaanan runtii elwoninkaas usan anaga aanan qacanta ku helayn amaana hawshaas soo calahaynin wax badanoo hadda naga halaabay kasii badana naga halaabay lahaa marka runtii waa ku mahadsan yihiin elwon for allkan iyo wada shaqaynta runtii oo oo guud ahaan caalamka nagala dhexayso waxaan runtii u mahad celinayaa dowladda soomaaliya ama madaxweynaha soomaaliya oo noo shanta sanoo soo socotaa in anaga noola sodmo loo loo xilsaaray in elwoninka iyadu ay ay mataqaanaa soomaaliya u imatisho dabcan iyo secretary generaalka oo runtii arrintan runtii soomaaliya ku soo daray waxaan aada iyo aada runtii aan aan aan rabaa inaan runtii dhaho workshopkan ama mataqaan anigoo ku hadlaya magaca mataqaanaa waxau ahay dowladda soomaaliya inuu noo furan yahay in laga faa'iidaysto aada iyo aadna waa u mahadsantiin tan iyo bilii hore ee oktoobar uun aha gudubni roobabkii kuqubuday dalka soomaaliya weliba uusan saameyn xoog leh kuwaladay bulshada soomaaliyeed welina uusa jiidsiday khasaare niskajara dhimasho burbur hantiyadeed iyo kumanaan qoysas oo yuminateed iyo kubogtaalena